halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa golaha waa bisha saddexaad koob iyo tobankeedii golaha waxaa kula kulmay mujtamaca soomaaliyeed ee dhegeysta iyo intuu sidii ka dhegeysan doontaba aqoonyahan faysal cabdi roobleh aanu horey anagu ugu magacownay shaksiga soomaaliyeed oo u banbaxay arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo weliba isagoo aan cidnaba ugu shaqaynin wax lacag waaya ogolaanaansifty ereyada uu faysal u yaqaan aantaa ku daayo websaydada golahu leeyahay arrimaha naadkan sidoo kaleeto iyo websaydada kale golu isticmaalo ay websaynta leeyihiin puntland vis dadkan iyo saadan iyo facebooka ayaa qaadi doona soo dhowo faysal golaha waxaan ognahay faysal in baryaha kan roosaari iyo madaxweyne keliya dalka soomaaliya ka magacaaban yihiin dowladii kalena weli aan la dhisin soomaali badan baa ereya ka tiri mujtamaca soomaaliyeedna geeska geeska gees caalamka ilaa dalka soomaaliya waa uga hambaliyey madaxweynaha roosaaraha waxbay ka sugayaan dadka soomaaliyeed markaa haddana aragti ahaan adigu in badan baad u soo joogtay oo falanqaysay arrimaha siyaasadda soomaalida aad falanqaysay maxaad caawa adi laftigaa u oran lahayd
waay bismillaahi araxmaani raxiim dagood aad baad u mahadsan tahay runtii habeenkii isugu keen dambeysay oo jeclahay inay ahayd uun doorashada markii ku guulaystay madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo in aad i weydiisay su-aal ahayd maxaad kala bixinaysaa oo ku idhi waxaan jeclahay in aan u fadhiisto tala bixinta mar kalena aan taladeyda diibto marka kama seexan runtii ballanqaadkii taladii waa isku diyaariyey waanan idinla soo qaadi doonaa labada mawduuc ee marka runtii maanta daruuri ah waa arrintaas iyada ah dowladan cusub ee dhismatay iyo howlaha hor yaala iyo waxay ku dhaqaaqi karto iyo waxa lala qaban karo iyo macaluusha anigu ereyga macaluusha ayaan ku isticmaalay maalinweyta oo facebookeyga geliyey kumanaan isticmaalin abaar waana ka sheekayn doonaa waxa anigu aan u doortay ereyga macaluul laakiin hordhac waxaanan caawa jeclahay inaan shan iyo toban minidun dul maro arrimaha raba inaan ka hadlo dabadeeto su-aalo aynu isdaafsano malaha ayaan ayaan door diday horta dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee leadership ama hogaan maanta isku tilmaamaya runtii waxaynu nahay guddigeenba isugsi inagoo danna inagu daro dad maskaxdii originalka ahayd ama rasmiga taamka ahayd ee soomaaliyeed ka bedelmatay oo ah maskax kasoo tuujismatay arrimo guumaysi gacan hoos dibasho dibad kala ka sugid dibad ilaa iminka sidii dowladii u burburtay iyo dowladdu intaanay burburin waxoogay kawarowgaaba markii saad caali ay heesaysay heestii ahayd laankulusar gado adigoo gelay soo bariyay oo geeska africa gees smood bimacni waxay ku tusaysaa aqlabiyadii aadmiga iyo umadnimadii soomaaliyeed inay mar horey naga wareegtay sidiina way nooga wareegsan tahay wareerkan iyo rabshadan ina haysatana aqlabiyada aynu diidnay tu shaksiyadeed iyo tu umareedba labadiiba inaga wareegtay ayaa horta inoogu wacan wareerka waxaad maqlaysaa rag mutacalimiina nin aad iyo aada mutacalim ah oo maalinda weyto dhulka soomaaliyeed ku tilmaamay qarnigii ilaahay nacay ninkaas oo muddo badan ay soomaalidu madaxa ku wadatay aqoon-yahan weyn loo haystay markaan ereyadiisii anigu aada ugu fiirsaday waxyaabo badan oo kalena aan la xiriiriyey waxaan ogaaday maskaxdan saaran qofkan ee isagiiyo walaalkii u sheegaysa inay laba dowladood kale yihiin macnihii walaalkiina dal kale yahay isaguna dal gooniya yahay inaanay ahayn maskax taama kama wada tawaalida ah laakiin maskax taam ah oo aqlabiyadeed oo qarameed oo umadeed qofka noocaasa inaanay saareen waana inagu badan tahay anigu qof keliya ku tilmaami maayo waxyaabaha markaa dhibaatooyinkan dowlad tumadu iyo dowlad la-aantu inoo keentay qarni rubuc qarniga waxyaabahaasa kamid a maalintii hore waxaan idinka ballan qaaday in aan talo u dirayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha actually talada waan diray markii hore iyadoo daraasi ah inay gaadhayna waan jeclahay madaxweynaha waxbayna ku daalin maayo soddon qodob ayaan isku gubaxiday soddonka qodob anigu ma jecli inaan keliya uun creditka iyo magaca qaato laakiin soddon qodob oo soomaali oo dhan talooyinkoodii kasoo ururiyay ama ha noqoto dadka facebooka ama ha noqoto dadka munaaqashada sida golahan oo kale ka hadla iyo wixii anigu aan ku daray intaan isku geeyey ayaa waxaan soddonkii qodob u qaybiyey waxaan idhi saddex haamood saddex haamood baan ku kala shubay oo saddexda haamood ay kala yihiin sida ay u kala horeeyaan haanta hore oo ah midho soo foorara oo madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu goosan karaan islamarkaana ay isticmaali karaan iyo midho ama haan tilmaamaysa waktiga dhexe iyo haanta saddexaad oo ah waktiga fog afarta sane ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu dowladda hayaan waxyaabaha la rabo in ay ka shaqeeyaan for instance haanta hore ee midhaha soo foorara ay goosan karaan waxaan ku tilmaamay inuu prime minister u qalmo shaqada soo qabto taa iyada waa la qabtay in uu madaxweynuhu vision ballaaran oo ummadda soomaaliyeed kula qaybsanayo armigan iyo dalkanna meeshuu geynayo iyo siduu u wadi doono inuu iyana iyadoo ballaaran ummadda la qaybsado in uu inta xiisaha iyo kalgacalka madaxweynaha loo qabo in uu socdaal ku soo maro dowlad goboleedyada dalka soomaaliyeed ka dhisan si uu ummadda usoo salaamo ummadda u tuso inuu madaxweyne xamar ka baxsan yahay uu madaxweynihii soomaaloo dhan yahay waxaan shakaynayaana inuu arrintaas bilaabi doono marka uu dego kuwa dhexe inta badan ama haanta dhexe waxaan ku tilmaamay waxyaabaha institution building ama dowladda sidii loo soo dhisi lahaa sida macnihii loo joogtayn lahaa xafiisyada iyo haanta dambe oo longi termiga ah ama waktiga dheer oo inta badan ahaa arrimaha cadkiran arrimaha amison oo kale for example arrimaha arrimaha ku saabsan foreign ministry wuxuu qaban lahaa ama xidhiirka aynu loleenahay dowladahan agaarkeena sida kenya oo kale soomaaliyana siyaabo badan gacanta ugula jira iyo etoobiya arrimaha ku xeeraysan heshiisyada inaga yaalay u n united nationka oo hadda dee aada u batay nineteen ninety two ilaa maanta kolba qodob laga soo saarayo soomaaliya sidii iyaga inta dib loogu noqon lahaa loo maarayn lahaa wax ummadda soomaaliyeedna ay leedahay macquul weeye laga soo saari lahaa soddonkaas qodob ayagoo runtii saddexdaa haamood ku jira waxa ay ku daabacan yihiin kuna jiraan wardheer degalka wardheer news dot com markaa qofkii raba inuu aada uga baaraandego waa waa fiirin karaa haddaad su-aala qabtaanna qaarkii waxaan jeclahay kolba inaad aragteen in aad wax iga weydiin doontaan arrinta tala bixinta dee dowlad wanaagis iyo wada shaqayn iyo nuqul dib loogu noqdo constitutionka iyo arrimo badan baa ku jira arrinta labaad ee caawa daruuri ah oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto runtii ay ka sheekaysanaysaa waa arrinta macaluusha arrinta macaluusha sida dhagood uu introduction ama hordhacii ku sheegay runtii wax nagu cusub maaha hadda muddo saddex sanaba waynu maqlaynay haynu maqalna ee waxba kamaynaan qaban bimacna maalindhaweyse waxaad u qulayseen in la yidhaahdo trump madaxweyne trump wuxuu ku turturooday miino uu u dhigay ninkii ka horreeyey inkastoo dacwadaas wax badan aanay ka jirin laakiin turturooyinka noocaas way dhacaan bimacna waxaan taa uga jeedaa maanta maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xasan khayre waxay ahayd in ay vijinkooda ay nagala sheekaystaan oo sida ay dalka u hogaaminayaan iyo meesha aynu ka rabno inay noo gaartaan inay taa maanta ku bilaabaan ba ahayd laakiin turunturadii ay uga tagtay dowladii hore ee xasan sheekh maxamuud ayay ku turunturoodeen taasoo ah arrinta macaluusha arrintan macaluushu hadda muddo waxay soo socotay laba qaybood bay lahayd twenty elevenkii bay bilaabmatay laba kun iyo koob iyo tobankii waa la yar joojiyey waxyaabaha loo yar joojiyey ama loo hakiyey ee loo qabtayna waan ka sheekayn doonaa laakiin twenty eleven markii xasan sheekh maxamuud qabsan doono dowladnimada ayay ayay ayay jirtay haddana dib bay usoo noqotay tan hadda waatan la sheegayo ee laleeyahay ummadda soomaaliyeed tobanka milyan ee dalka ku nool wax lix milyan gaara ayay siay rabto macaluusha u saamaysa siyaabo badan u saameynaysa bimacna meeshaa waxa ka cad inta yar ee middle classka ah ee magaalooyinka waaweyn ee nabada le ama cuntadu kaala jooga waxaan ahayn ummadda soomaaliyeed maanta inay ku baahday macaluushaas iyadeeda macaluushu runtii sideedaba waxaan abaar u odhan waayey abaartu inta badan waxa weeye shay ka yimaada biicadda iyo dabeecadda oo markaa ama roobliye ha noqoto ama dabdaca ha noqoto ama ha noqoto oy markaa waxba ka qaban kari weyda macaluushu waxa weeye biyo iyo cunto la-aan marka biyo iyo cunto la-aan waa waa laga qaban karaa laakiin dab kugu kaca waxba lagama qaban karo ilaa dabka demiso biyo la-aan iyo roob la-aan waxba lagama qaban karo ilaa dadka biyo siiso marka inaga teenna macaluushu waxa weeye taa inta badan cunto la-aan iyo biyo la-aan isku darsamay labaduna sida wax looga qaban karaa ay hawl yar tahay macaluushu sideedaba saddex shay ama saddex astaamood ayaa runtii keena astaanta ugu weyn ee macaluul umadeed keenta waa ishardi siyaasadeed ama umadeed dagaal conflict oo conflictigaas oo inta badan marka uu dhaco dalkaasi uu waxala wuxuu hayo boqolkiiba inta ugu badan uu ciidamo iyo difaac iyo dagaal geliyo qofkii bini aadmiga ee cunto rabayna isaga secondary ama ter qaybta labaad ama qaybta saddexaad uu galo soomaaliya waxaad og tahay in aynu ku jirno dagaal dheer haddii boqol dollar dowladda uu soo galo inta badan waxay tagtaa difaaca lacagta badanee iminka hadda laynoo aanaynayo inaynu qaadano oo hal bilyanba ku dhow sanadkii adduunyada ka timaada boqolkiiba siddeetan iyo shan inta ka badan waxaa la sheegay inay amisom iyo militariga gasho marka inkastoo roob la-aantii ilaahay uu uu inagu keenay ay taalay meesha oy dhulkeenna ay qasaba tahay in gugu mararka qaarkood aanu iman ama raa ama aanu sooba daalicinba inaga gaari naguma aha dalal badan baynu arrintaa la qabnaa dad badan baynu la qabnaa saaxilka oo dhan baynu la qabnaa etoobiya oo jaarka baynu la qabnaa jabuuti oo magaalada mooye inta kale ay qardo tahay oo dhalax tahay baynu la qabnaa laakiin dee haddaanu dalka dagaal iyo dhibaato ka socon macaluusha waa laha qabtiri karaa waana la xadeyn karaa marka inaga say nagu dhacday waxa weeye macaluushii ayaa fiday wax lagu xadeeyana lama keen tan kale waa tan ay cimiladu keento cimilada haddii dawlad wanaag jirto haddii ay dawlad fiican jirto qacda ugu horeysa mooye waxbaa laga qaban karaa talabaad cimiladu dibta ay keentaa way isa soo tartaa mudday soo socotaa wakti badan bay soo socotaa qayladaan baa laga diraa haddii markaa dalka ay ka dhisan tahay dawlad wanaag dadkaas waa la waa la waa la waa la samad ka bixin karaa innaga unfortunately nasiib daro dee dawlad wanaag kamaba sheekeyn karno hadda marka iyana waxbay kulahaytaa tan saddexaad oo muhiim ah oo taa uu dago dagood sheegay oo ilaa saddex sanaba hadda wadanka macaluushu laga sheekeynayay laakiin ilaa twenty eleven marna tegaysa marna soo noqonaysa waxaa lu ku lahaa waxa la yidhaahdo siyaasadda deeqbixiyayaasha deeqbixiyayaasha iyo dalka markaa ay dibtu ka taagan tahay labaduba way arkaan dhibaatada iyo macaluusha soo socota laakiin deeqbixiyuhu marmar siyaasad buu ka ayuu ka doortaa innaga twenty eleven ayaa markii ugu horreysay bahasha la arkay in dalkani uu macaluul uu saaran yahay journalka guardian la yidhaha wuxuu qoray in maraykanka iyo reer galbeedku maadaama ay saluugsanaayeen siyaasadda soomaaliya xilligaa oo kala guur ku jirtay in ay gacmaha ka laabteen oy dib uga yar saagteen twenty twenty markii la dhisay caawimaad baa inoo yimid macaluushu waa la control galayay hadda labada sane ee dambe ee twenty fourteen twenty fifteen twenty sixteen oonu kala fogaanay reer galbeedkii siyaasadii soomaaliyana khakal badan ay gashay reer kelibna meesha lagu waday reer galbeedku wixii amusan ka baxsan dadaalkoodii iyo waxay wax kala qaban lahaayeen way yareeyeen laakiin qayladaanta waa la diray waa la ogaa saddex sano iyo bad hadda bahashu waa soo guurguuranaysa markaa deeqbixiyayaashu iyana foolka ay ku leeyihiin ama iyagoo dagaalka marmar ooga ha noqoto ama iyagoo caawimaadka kaa joojiye ha noqoto maadaama capacity aadan lahayn adigu iyaguna rool bay ku leeyihiin I think waa kala rasanahay baan u malaynayaa macaluusha soomaaliyeed khibrad badanna way u leelnahay sida macaluushu ku dhacdo oo manuhu ku dhaco marar aynu ka hortagnaa waa jirtaa laakiin waxaad garan kartaa marka aad maanta isla eegto dowladii ziyaad bare oo xagga dimuqraasiyadda dalka qaarkood ay saluusanaayeen laakiin dowlad xoog leh oo muruq leh markay dhismayd iyo hadafna markaa uu jiray sida looga hortagay iyo afartan sane dambe aynu qayladeeda ogeyn laakiin iska indhatirnay dibta ay yeelatay waxa weeye lix milyan oo soomaaliyeed maanta in macaluusha ay hayso siyaabaha lagaga baxaa runtii way daran yihiin waxa weeye sidaan sheegnay dowlad wanaag dowlad wanaagu wuxuu xeeriyaa qaybinta qaranku wuxuu leeyahay dowlad wanaagu meesha hadduu ka baxo inta magaalooyinka waad aragteen say u naaxsan yihiin madaxdeedu ummaduna macaluum waa dowlad xumadu in ay ka mid tahay perpetuation ama joogtaynta macaluusha dumarka oo qaybta qaranku uu haysto ama waxa qaranku haysto wax weyn aan laga siin because ilmaha waxa quudiya hooyada iyo habaryarta iyo dumarka marka dumarka laga saaro ama qayb yar laga siiyo awood qaysiga dalka iyo maareynta waxa yar ee dalku haysto iyana macaluusha aad bay usii joogtaysaa waxa kale oo iyana macaluusha wax lagaga qaban kari lahaa haddii aynu isku duubannahay iyadoo la dhiso meelo ummadda lagu ururiyo inta dibtu ku dhacdo la keeno laha qabtiro waxa joogta a laga qabto dabadeed markaa reerahoodii lagu celiyo marka ay yar adkaadaan taasina waa waxa markaa wax laga qaban karo sideedabana anigoo ku jecel inaan soo gebagabeeyo soomaali abaari kuma cusna anigu I'm a product of abaar waxaa soomaaliga la yidhahdaa macnihii da'dii da'dii waxaynu nahay abaar soo aragtay aniga abahay sigac uu ka sheekeyn jiray tukalo maxay cuna la oran jiray waa ka sheekeyn jiray t seventy four kii didigeen waxaan u malaynaya dadka caawdaysan ee dad badan waa u joogeen oo waxay ka ahaayeen shihiid nineteen ninety two gii tii dagaaladu keentay waa u joognay iyo tan hadda maadaama qarankani uu og yahay in abaarta soo noqnoqoto istiraatijiyadda joogtaynta iyo samata bixinta ummadda soomaaliyeed waktiga dheer waa inay qorshaha inoogu jirtaa hay-ad joogto ah oon wax kala qaban aan ahayn abaarta iyo macaluushasa uga shaqayn lahayd waktiga aanay macaluu jirin waa inay hay-addaasi ku mashquushaa capacity building berri sida looga hortegi doono dalkan waa aragteen fire fightersku marka uu ay buuruhu gubtaan meel kasta ayay isaga soo qaxaan ama daadaco marka kale hawlo kale oo magaalooyinka iyo neighborhoodska u baahan yihiin ayay ku faafaan haddii ilaahay afartan sano ee dowladda soo socota wax hagaajiyo aniga waxaan jeclaan lahaa aan u malaynayana inay dadka badan ugu raacsan yihiin mino ha noqoto hay-ad yarne eh sidii berigii hore in la soo celiyo hay-ad ama wasaarad ku dhafan tan beeraha ama tan reer miyiga laakiin aynu joogtayno waxa la yidhahda capacity building ka hortaga iyo maareynta macaluusha iyo abaarta waana mahadsantiin caaw waxaan jeclahay inaynu munaaqashoonno aynu su-aalo isweydiino marka waa ka baxaya
faysal intaadan ka bixin waxaa jira si macaluushaas wax looga qabto xulayaha guud ee ficida walaa ka dhaxaysa ayaa soomaaliya tegey bay dabana booqday haddaba booqashadaasi socdaalkaasi maxay abaaraha maxay maxawiisha ka qaban karaan abaaraha ka qaban karaan maxay si soomaali u kordhin karaan oo isu jiin karaan marka caalamka loo eego booqashada wafdigaas horta dee hadda wuxuu u yimid emergency ama xaal degdeg ah oo intii hore shubuuryadii laga diray oo inta muddo soo socotayba sidaan kuu sheegay siyaasadda soomaaliya oo la saluugsanaa awgeed waa la iska indhatiray in ummaddaa wax loo qabto hadda wuxuu u yimid emergency waxa uu aada u taabtay loogana daadiciyey dowladda cusub ay hadda qabsatayna ay ka daadicisay khatarta ay leedahay macaluusha maanta soomaaliya taalla durbe ingiriisku lacag xoog leh oo dhowr boqol dhowr boqol oo milyan gaadhaysa waxaan u malaynayaa laba boqol oo milyan ku dhow ayuu ballan qaaday baahayn kale iyo yaboohid ayaa adduunka la galay waxay wax ka qabanayaan waxa la yidhaahdo emergency food delivery ama inay u keenaan dalka soomaaliyeed cunto deg deg ah oo wixii ma ogtahay emergencyga ama biyo shub ha noqoto biyo daamin ha noqoto ama dawo ha noqoto ama ciyaalka yaro nafaqada la siiya ha noqoto laakiin waxaan u malaynayaa within the coming sixty days in ay wax ka qaban doonaan internationalkuna marka macaluun noocani dhacdo waxay kaga fiican yihiin tan kale ee dalka xoog weyn ayay muddo gaaban ku saari karaan dalka oo si ay u badbaadiyaan malyuumaad dhiman lahaa marka waxaa laga yaabaa in ay dee hadda dad badan dinteen oo kunaalku gaaraya laakiin inay abaartu inagu dheeraato oy boqolaal kun oo dad ay ay dhintaan ayay waxay nagala qaban karaan sida aniga ay la tahay dhaqdhaqaaqiina waa bilaabmay markuu hadda soo noqdana warbixin ballaadan ayuu u n ta keeni doonaa wuxuuna codsan doonaa emergency keliya waxa weeye oo qodobadii aan ka tegay oo macaluusha sida loogu hortegi karo lana baabi'in karo lagana adkaan karaa cunto inay inoo keenaan waxa ka fiican macnihii marka hore emergency ha bixiyaan laakiin in mar haddii la stabilize gareeyo oo la dejiyo macaluusha oo control lagu sameeyo in ay balfiiriyaan funds inay siin karaan dalkan iyo ummadan si markaaba deg deg aynu roobka dambe ee iman doona ama guba dambe ee iman doona loo diyaariyo dalka si ay beerihii u qataan laakiin hadday food aid u ina siiyaan berrito oo oon fogeyn haddana macaluusha way soo noqon kartaa marka macaluushan hadda ina haysa waxaan ku bilaabay waa twenty eleven twenty eleven ilaa maantii soo socotay waa shan iyo toban sano marna laga yar riixayay haddana soo noqonaysay laga adkaanayay si aynu uga baxno haddii ay naga caawiyaan tan hore ee qacda hore ee ah macaluusha ka bixidda waa in aynu inaguna ula tagno haddaana iyagu inoola iman united nationku inagu kuda waa mahadsantihin waa inaynu inagu la nimaadnaa barnaamij aynu tusayno adduunka sida aan macaluusha dambe ee soo socon lahayd saddex sano afar sano ugu hortegi lahayd sideedabana adduunku wuxuu wax isku siiyaa waxa la yidhaahdo project implementation and project funding waxaa lagu maalgeliyaa mashaariicda mashruuc caqligal ah oo habaysan oo isbixinaya oo natiijadiisa afeebteeda iyo yuno ifafaaladeeda la arki karo marka aad tusto waad ka jaanis badan tahay marka waa inaynu soomaali ahaan la nimaadnaa nidaamkii aynu u dejin lahayn beeraheena stabilization ugu samayn lahayn daaqsintii iyo sera system oo berigii hore dalkani lahaan jiray oo marka meel abaari ka dhacdo meel kale dadka loo guurin jiray bayda way dadka pastoral culturekuna weligood waxay lahaan jireen wax aad iyo aad iyo aad dadka kale aanay aqoon oo la yidhaahdo pastoral ecological management oo iyagu yaqaaneen laakiin wixii baa inaga baaba'ay gacantii la siin lahaana waa baaba'day marka waxaa laga yaabaa aan soo gabagabeeyey in uu wax nagala qabto macaluushan cirka isku shareeraysa lixdanka cisho ilaa sagaanka sagaasanka cisho ee lagu soo foodhaya dabadeed markaa dib aynu isugu noqono sidii muddada dheer loo geli lahaa barnaamijkeeda
waaga asuuxa faysal cabdi roble oo ah aqoonyaha soomaaliyeed arrimaha soomaaliyeeda aada uga faalloona awada golaha nineteen sixty mujtamaca soomaaliyeed caalamka meel kastay ka joogaanba la wadaagay saddex arrimood oo kala duwan talooyin uu u ballan qaaday mujtamaca soomaaliyeed iyo weliba dowladda cusub ee la dhisi doono ha ahaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul hadda magacaabay iyo kudilaba talooyinkaasi uu caawan golaha nineteen sixty hawada uga marnay sidoo kaleeto macaluusha soomaaliya ka taagan maxaa kalifay in hore wax looga qaban waayo iyo sida looga bixi karo uu talbixin ka bixiyay sidoo kaleeto wuxuu aada uga hadlay xogyaha guud ee qaramada midoobay kadibbi uu soomaaliya ku tegay waxa soomaaliya ka faa'iidi karto ama sida ay u soo gebdejin karto in caalamku indhaha soomaaliya ku soo eego degdegna wax uga qabto abaarta iyo macluusha tan iyo dhibaatada ka taagan aada iyo aada intaas aan u mahadsan yahay faysal cabdi rooble waa golaha nineteen sixty halka waxaa qaadan doona facebook waxaa qaadan doona qofsarida kala duwan ee golaha washaqeynku leeyihiin aada iyo aad baad u salaaman tahay